laanta afka soomaaliga ee v o a ayay xubintaasi dooda gaabanna idinkaga imaanaysay haatanna waa xubintii dhaqanka iyo hiddaha waxaa inoo haya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee v o eda laanteeda af soomaaliga waana qayb labaad oo ku saabsan xuska sanad guurada saddex iyo afartanaad ee guddoonkii qorista afka dhegaystayaal waa hore iyo waa dambaba markii ay reer miyiga u badnayd iyo gadaalkii markii ay degmaysiga magaalooyinka bilowdayba waayadii ay talisyada shisheeyaha ku hoos noolayd iyo kadib markii inta xusnimadeeda u halgantay ay gobta noqotayba heer kastaba ha joogtee soomaalidu waxyaalo badan ayay isku maandhaaftay degaanka ayay ku heshiin waayi jirtay daaqsinta carshinta iyo miilaysiga ceelka ayay ku coloobi jirtay shisheeyihii dalka ku soo duulay ee qabsaday qaarkeed baa la dagaalamay qaar kalena intay dan u arkeen bay ku jaal noqdeen una askareeyeen kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii golaha qaramada midoobay qaar baa ka dhex halgamayay doodooduna ay ahayd in isla sanadkaasba soomaaliya gobonnimadeeda la siiyo oo talyaani aan lagu soo celin ingiriisna aan laga adeejin qaar kale oo gumaysigu darsaday ayaa isla golaha kaga dabeebanayay in mar labaad dowladda talyaaniga dalka loo gacan geliyo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankana aanay soomaaliya madax bannaanaane dib loogu dhigo ilaa kun iyo sagaal boqol iyo siddeetanka inahaas iyo ka badanba soomaalidu waa isku daba martay waxaase jiray go'aan ay ogol wada tidhi oo intay isku raacday ay u wada sacabtuntay waana af soomaaliga qoristiisa go'aankii lagu guddoomiyey taas markhaatigeedana meel fog laga dooni maayee waa dhow yahayoo waa kaabiga iyo isha baalkeeda waxaan u jeedaa suugaantii qorista afka lagu soo dhoweeyey ee gabayga lahayd geeraadhka lahayd buraanburka lahayd heesihii murtida iyo gubaabada badnaana ay aad uga dhex muuqdeen suugaantii caynkaas ahayd waa taan toddobaadkii hore ku tusaaleeyey heestii xasan sheekh muumin ee sida caanaha qurquriya ku magacawnayd iyo qaybo ka mid a gabay uu lahaa xaaji aadan afqalooc labadaba allaha u naxariisteen rayrayntii madhammaatada ahayd ee qorista afku ay dubaaqiisa ku beertay ayaa geyeysiisay markuu dabin joogaba inuu tiriyo tixa uu hirgelintiisa ku gargaarayo waxaa ka mid a tuducyo markhaati looga dhigan karo maalmahaa sidii dadweynuhu uu go'aankaa ugu farxay ee madaxdii soo saartay ay ummaddu ugu mahadnaqday waa tuducyadii uu xaajigu ku odhan jiray mudduu shicibku rabay far qoran inay magana yeeshaane kolkay madaxdu sheegtay xamdiyo mahad yidhaahdeene madad buu dadweynihii ka helay meeluu joogaba ee intay mu'ayideen bay muyuusig u garaaceene sida nimanka miiraha cuna yay ugu marqaameene waa taa mashxaradii guryaha laga maqlayaay gabayadii iyo geeraaradii qoraalka afka lagu hirgelinayay ma tira yarayn waxaase aad uga badnaa heesihii isla ujeeddadaa ay halabuuradu u tirin jireen ee laga sii dayn jiray labadii idaacadood ee waayadaas uu dalku lahaa si hagar la'aana waxaa u soo saari jiray fanaaniintii dalka kuwii ugu caansanaa ha ahaadeen qaar madax bannaan ama kooxihii fanka ee hay-adaha dowladda kala taabacsanaa ha ka mid ahaadeen go-aankii qorista afka ayay hees walba ku muunayn jireen barashada farta ayay dadweynaha ku gubaabin jireen qof ahaan iyo bulsho ahaanba go-aankaasi waxtarka uu ummadda u yeelan doono ayay ku faahfaahin jireen waxay ahaayeen heeso keli keli iyo koox kooxba loo qaadi jiray kadib markii loo yeelo cod iyo myuusig soo jiidasho leh oo shalay iyo maantaba inaan dhagaha loo raaricin ay adag tahay heesahaasi way fara badnaayeen waxaanse maanta idinku tarbeebinayaa tii la baxday magac uyaal ee uu tirin jiray hal abuurka caanka ah ee la yidhaahdo maxamuud cabdulaahi ciise oo singub lagu garan ogyahay waa ninkii fahmada badnaaye wuxuu haddiiba haweena ka qabsaday kana qaybay casaradii af soomaaliga iyo naxwihiisa lagu baran jiray ee garab walba raad iyo muqdisho laga sii dan jiray markaasuu qaybaha sagaalkaa ee afyaqaanadu ay sheegeen in naxwaha af soomaaligu uu u kala baxo ayuu heestiisan ku soo koobay isaga oo carabka ku dhufanaya tirada xuruufta af soomaaliga iyo sida ay isu raacaan wuxuu kaloo heesta ku xusayaa noocyada falalka iyo qaarka marka la qorayo aan erayada kale lagu dari karin dabadeedna markii uu dhammeeyey ee codkii lagu qaadi lahaana uu u ebiyey ayuu u dhiibay hablihii waa beri ee quruxda codka iyo tan dhalankaba lagu kuuyi jiray heestaa singub waxaa midhaheeda ka mid ahaa waan gocannay xumaan horaan gocannay waan garannay wanaaggii baan garannay giddigiin dadweynow farteenna geedigeliya garta magacuyaalada qodobada ha gara marin ma ebyanaha kala goyn fal ebyana giraangeli ma gudbaha ogsoonow fal gudbaha ha gees marin gargaar iyo falkaab lahaanshahaba garab sii gobolladuu u kala baxo naxwaha maanka geliyoo sagaalkaba ku geeraar guud ahaan dhawaaqyadu waxay tiro ku gaadhaan afartan laba gamuuman siina kala guroo soddonka laba garab dhigoo gaarsii dadkeenna ayaan lagugu gaadin oo yay ku gaadin godadka labalaama iska giiji shaqallada giiji shaqaalada markuu soomaalida ku tirtirsiiyey ayuu madahayga wuxuu xusuustay war maalmahaa la wadwaday war dulucdiisu ahayd in madaxda carabta qaarkood ay mashiiqsadeen go-aankii ahaa in af soomaaliga farta laatiinka lagu qoro wuxuu ahaa xan iyo nuxnux hoose war ku ekaa oo isagoo kale aan jeerkaas si toosa soomaaliya loola soo bareeri karin maxaa yeelay cadow ha ahaado ama waday ha ahaadee dalku faragelinta shisheeyaha waa ka nabdoonaa yeelkeede singub oo warkaa maanka ku haya kana cadhaysan ayaa heestii ku soo gebagabeeyey gumaysi iyo la jire guushayada ninkii nacab fartayadu ninkay gubi gidaarka madaxa ha ku dhuftee maxaa iga galay waxba dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbaydmo